Isbeddel cajiib ah ayaa dhaca labada kun ee maalmood ee nolosha ugu horreysa, laga bilaabo aaminta ama wakhtiga Xasan Yare uu u ooyay oohintii ugu horreysay ilaa aaminta ama wakhtiga uu salaamo macallimiintiisa dugsiga barbaarinta. Wax badan ayaa is beddelay. Xasan wuxuu bartay hadalka, socodka, iyo inuu ku daydo qoyskiisa iyo saaxiibadii. Wuxuu ka soo gudbay xilligii ilminimo u u baahnaa daryeel joogto ah, wuxuuna noqday wiil yar oo hurgala ama cajiib ah, oo ka baranaya wixii uu karo adduunka iyo sida uu u shaqeeyo. Carruurtu waxay wax ku bartaan xawaare cajiib ah shan sano ee u horreeya noloshooda, iyadoo ay tahay inay wax badan bartaan ka hor bilaabista dugsiga. Kani waa hab la yaab iyo muhiimad leh laga bilaabo yeelashada xirfadaha dhaqdhaqaaqa yar fine motor si uu kabaha u xidho, ilaa fahmida dareenka dadka kale. Waxay u baahan tahay xirfado badan inuu dugsiga diyaar u noqdo. Aynu qusno gudaha maskaxda bartayaasheena yaryar, oo aynu wax badan ka fahamno adduunka cajiibka ah ee ka dambeeya indhaha waaweyn ee iftiimaya ee Xasan.